dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka sacuudi carabiya waxaa maalmahan kusii qulqulayay qaar ka mid a xidigihii ugu caansanaa horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub waxaa ugu dambeeyey ciyaaryahan naymar oo kooxda kubadda cagta ee al-hilaal ay lacag aada u badan kala soo wareegtay xidigan kooxda kubadda cagta ee b s g la yaab ayay ku ahay taageerayaasha dunida in ciyaaryahan naymar oo weli da-diisu ay yar tahay kuna jira xilliyadiisii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta inuu inta qaaradda yurub isaga huleelo u sacuudi carabiya ku biiro xidigan ayaa waxa uu mushaar ahaan u qaadan doonaa sanadkii lacag gaaraysa boqol soddon iyo siddeed milyan oo ganiga ingiriiska haddaba qulqulkan ciyaartoydu maxay kusoo kordhinaysaa horyaalka sacuudi carabiya arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya faarax maxamed cali oo ciyaaraha ka faalooda kana tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ee faarax soo dhowo marka hore bal waxaad ka warantaa horyaalka sacuudi carabiya maxay tahay danta ay ka leeyihiin in ay lacag aada u fara badan ciyaartooy qaaradda yurub kaga soo iibsadaan weliba kuway ugu caansanaa waa mahadsantaa maxamuud waana dhowahay runtii waddanka sacuudigu waa maaragtay waxa uu doonayaa in horyaalkiisu uu noqdo mid ka mid a horyaalada ugu fiican adduunyada sidaan ognahana sacuudiga isbedelo waaweynaa ka jira isha keliyahoo hadda dhaqaale oo waddankaasi ku tiirsan yahay waa beecgeynta saliidda ama shidaalka waxay rabaan marka investment ama maalgelin inay ku sameeyaan dalxiiska iyo maaragtay waxyaabo lamid ah iyo dhismaha infrastructureka qorshaha ay wataana oo ay doonayaan in horyaalkooda uu ku noqdo horyaalada ugu fiicanna waxaa waaye maadaama waddanka uu dalxiis maaragtay imaanayo dibudhis imaanayo inuu soo jiito dadkii waddanka gudhiisa dadka ku nool oo sacuudiyaanka waa ilaa soddon iyo shan milyan boqolkiiba toddobaatan dadkaasina waa dad afartan jiro ka hooseeya oo maaragtay noloshooda daily lifekooda ay ka mid tahay kubadda cagto aada u xiseeya marka waxyaabo badan oo iskaashada ayaa runtii sababaya in sacuudigu uu horyaalkiisa ka dhigo mid ka mida kuwa ugu fiican adduunyada laakiin xidigo lacag lagu soo iibiyey ma bedeli kartaa horyaalkooda oo ma ka dhigi kartaa horyaal wanaagsan oo dunidu ay daawato
wa waxaan isleeyahay inay ka dhigi karto sababtoo ah saan ognahoo kale horyaalka ingiriiska oo kale tusaale ahaan maalgelin xoogle ayaa lagu sameeyey waa kii horyaalo badan oo kan talyaaniga ka mid yaha soo dumiyey marka horyaalka sacuudiga hadda waxaa muuqata afar kooxood sida al-itixaad iyo maaragtay al-hilaal iyo alnasar in maaragtay ay maalgelin badan ku sameynayaan ugu badan marka waxaan isleeyahay inuu noqon karo horyaal runtii aada u wanaagsan oo qulqulka xidigaha caalamka marka afiiri sidoo kale inuu wax ka bedel weyn uu sameyn karo amin karim benzema oo ah laacabka adduunyada ugu fiican ronaldo kante mane naymar mehres tiradii ayay dhaafeen hadda
waya weliba hadda waxaa leeyahay golhayaha kooxda kubadda cagta ee liverpool allison ayay dooneysaa kooxdu in ay soo xerogeliso waa weliba kooxda al-hilaal ee hadda naymar u tegay waxaa durbo bilowday qayladhaan ee ka yareysa horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub oo farta ay ku godayaan horyaalka wadanka sacuudi carabiya qaarkood ay aada u dhaliilayaan lacag fara badan oo caqlika fooqa isticmaalayaan ayay leeyihiin ma isleedahay marka in sacuudi carabiya uu dhibaato weyn gaarsiiyo horyaalada kooxaha kala gedisan ee qaaradda yurub sidaa darteedna la arko halkii yurub laga aadi jirin sacuudiga laga aada
waa mahadsantaa mascadde runtii waxaa muuqata hadda siday ku socoto hadday kusii socoto horyaalka sacuudiguna inu isbedeli doono maaragtay maalgelintaas ay socotana in kooxahaas hadda qaylada muujinaya laga yaabo xataa in waxaana uu yahay facekii koowaad oo waxyaabo intaas ka badan ay sii dhiman yihiin marka yurub qudheedu qaylada hadda ka imaanaysaa mid ma noqon doonto legitimate waayo iyaduba waxay kasoo qaraabataa oo ciyaartooyda kasoo qaadataa wadamada brazil iyo argentine iyo wadamada kale oo ciyaartooyda fiican haysta laakiin dhaqaale ahaan aan maaragtay aan aan dhisnayn marka waxaan isleeyahay runtii haddii sidan ay ku socoto isbedel weyn ayaa dunida kubadda cagta ku dhici doona
waa tahay dabcan kooxaha awoodda badan ee sacuudi carabiya ka dhismi doona horyaalka qaaradda asia uma malaynayo in kooxa iyaga lamid ay jiri doonaan marka adoo soo koobaya marna ma dhici ma dhici doonta in kooxda ku guuleysata horyaalka sacuudi carabiya ay ka mid noqoto kooxaha dheela champions league
ma filayo taas because champions league waxaa loogu talagalay wadamada qaaradda yurub marka haddii aysan yurub ka tirsanayn marka si ay ku imaataa ma jirta lakiin waxaa mustaqbalka dhici doona in horyaalka sacuudigu uu noqdo ugu yaraan qayb ka mid a horyaalada yurub inuu ka fiicnaado oo ama ka daawasho fiicnaado ama ka ciyaar fiicnaado ama uu ka rating fiicnaado ama maaragtay ka ciyaarto fiicnaado
waa tahay aad baad mahadsantaha weliba telefishinno ayaa haatan heshiisyo la galay oo waddanka maraykanka oo kale foxka ayaa kasoo dayn doona ciddii rabto inay daawatana halkaas bay ka heli doontaa waa dadka ku dhaqan maraykanka waa tahay farax aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal xubintan ciyaarintan kusoo gabagabeynatana kulan dambe masxadood ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo